rabaa inaa halkan meydiyaha iyo dhammaan shacabka reer hiiraan iyo reer hiiraan state u mariyo in xilkii waxaa la yidhaahdo magacuyaalka ahaa aan u hayay maamulkii n g o-ga ahaa fadhiidka ahaa ee hirshabeelle naa iska casdilay sababo jira awgood waxa ugu weyn ay tahay nidaam daro iyo waxa la yidhaahdo wax baalmarsan sharciga iyo nidaamka iyo sistamka iyo dowladnimada iyo dadnimada markaan ku arkay awgeed intaasna waxaa la yidhaahdo muddadaas halka sana iyo siddeed bilood aheyd ee ku sinnayd kadib markaan arkay dareenka bulshada iyo in bulshadii reer hiiraan dhinacaa loo wada beyray dadka mas-uulka loo ahaana iyagu ahaayeen